haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii cawayska washington waxaa inoo hayo soona diyaariya wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xafladdii arooskeeda saddex jeer dib loogu dhigay sababo uu ka mid yahay xanuunka covid -19 waa ka xumahay bay tihi in dee markii horena covid sagaal iyo toban khaatiyaa naga dhigay iminkana dee shirkan uu dhacayo marka waxay tihi odaygayga oo bay tihi samir badan muujiyey waxaan u ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh aanu isguursan doonno laakiin bay tihi danta bal weyna eegi doonaa dalka ay haweenaydaasi ra-iisul wasaaraha ka tahay iyo weliba hee arageena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni
sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka cawayska iyo caawa waxa aan ka madhnaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan matalaya anigu markaa roobkaan ciyaaraya wuxuu ahaa wiil yar oo waalidinkaar ah ilaahay nagama dhigayana yaan ahaa oo aabbihii hooyadii midna maqal oo xitaa aabbahay oo geeriyooday yaa laygu yiri orado maartaanay bal jaadkii tacsida lagu cuni lahaa soo iibiyo wixii o dhan baa la dhibo gabadhaan la sheekaysanayay oo waxaan maartaan ku doonaba lahaa unbaan ku doona gabadhii dee odayadii gabadha un baaba lu geerin war gabadhay siiya barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilood ee u dambeeyey guud ahaanba dunida waxaa saamayn ku yeeshay islamarkaana dhinacyo badan oo noloshaa taabtay xanuunka covid nneteen ee uu keeno viruska corona kaasi oo marka laga yimaada inay guud ahaan dunida u dhinteen dad ka badan nus milyan qof islamarkaana ay u bukoodeen ama cusbitaallada u galeen malaayiin kale sidoo kale saameeyey noloshii caadiga ahayd ee bulshada iyadoo qorshayaal badan oo dunida u dejisnaa uu hirgelintooda hakiyey halka kuwo kalena uu waxba kama jiraan ka dhigay waxaana iyadoo dunidu hirgelinaysa hanaanka ka hortagga ee ilaa haatan laysla yaqiinsan yahay badi dunida laga hirgeliyey in ay dadku afdabool ama maask xidhaan islamarkaana aan laysku iman oo la kala fogaado iyadoo taasina keentay inay hirgeli waayaan qorshayaal guur oo dad badan ay dabacsanaayeen sanadkan laba kun iyo labaatan oo ka hor inta aanu bilaabmin si xoogan carabka loogu dhufan jiray islamarkaana qorshayaal dowr ah lagu beegtay in sanadkaasi la qabsado amaba la hirgeliyo haddaba waxaa ka mid a dadka xanuunkan iyo weliba xayiraadaha ku lamaan ee lasoo rogay ay sida gaarkaa u saameeyeen ra-iisul wasaaraha dalka denmark oo tiraba saddex jeer arooskeeda dib ugu dhigtay sababa la xidhiidha xanuunkan iyo weliba arrimo kale oo iyaguna aan ka fogeyn saamaynta ka dhalatay iyadoo hadda rajaynaysa in markii afraad ay howluhu isugu beegmaan oo ay nasiib u yeelato bal haddaba aan soo dhaweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inoo haya aad iyo aad ayadu mahadsantahay cabdixakiim waagaag bal goranba sheekada haddaynu faahfaahinno dhegaystayaasha see u dhacday cabdixakiino horta inta aynan sheekada gudaha u gelin deegaanadeenii aynu soomaali haddaynu aynu ka nimi haddaad dib u xasuusato iyo aroosyadii waxaa dhici jiray sababo badan oo ay aroosyadu u baaqdaan oo labada qof caruuska iyo caruusadu ee isguursanaya iyagu marka aanan ku talagelin tusaale ahaan waxaa jiri jirta dee miyigii iyo marka la eego waa tiilaysla tegi jiray wiilka iyo gabadhu de intay muddo dheer sheekaystaan oo weliba dee dhib ay ku noqotay inay is arkaan mar aynantu dhaan wado maruu isagu xoolo wado dirqi inta la ysku arko oo hadal yaroo aan badan lays odhan ugu dambaynta waa tii la ballami jiray dee in habeen laysla tago waxaa laga yaabaa habeenkii dee balantu ahayd ba inay gurigii iska martay iska timaado inanta walaalkeedii iyo ilmaadeeradeedii ay shakiyaan oo inantii ay yar ilaaliyaan oo sheekadiiba ay halkaa ku fashilanto oo sidaa laisku waayo oo ninkii dee diyaarka ahaa ee haddii baidbay dee inanta raadkeeda raaci jiray uu dee dib u dhaco muddo aan aan la cayimin waa dhici jirtay waxaa kaloo dhici jirtay dee xitaa magaalooyinka cabdixakiino laftooda nin dee dhalinyaro ah oo dee laba dhalinyaro ah oo dugsi soo wada bilowda dugsigii dhexe iyo kii sare soo wada gashay oo jaamacaddii markaa bilowday oo dee jacaylkoodu meel fiican marayo oo ballansanaa inay isguursadaan oo dee habeenkii maalintii iyagaan dee habeen wanaagsan isroor aan seexan jirin in dee nin odayuun iska dee yimaada nin dhalinyaro ama dee daadu doonaha ahaade dalka oo uu dee soo dego oo deenantii halkaa lagu siiyo uu kasoo duldego ninkiiba wixiisii kama jiraan ka dhigo wax kama jiraan ka dhigo jacaylkii oo sidaa halkaas ee, uu ku joogsado markaa tani maxay kaga duwan tahay Tani- tani waxay kaga duwan tahay horta een, qofka ay gabadha ay horta sheekadeeda ku dhacday waa ra'iisul wasaaraha dalka Denmark oo taa lafteeda ayaaba de isbedela Ee, haweeneyda la yidhaahdo Mette Frederiksen ayaa markii saddexaad waxay bedeshay muddadii ee, ay guursan lahayd shaygeeda Ee, sababo la xidhiidha een, dee iminka dhibaatooyinkan iminka caalamkii dee ku habsaday xanuunkan covid sagaal iyo toban oo dee cabdixakiin oo aad ka warhaysa in dee cayaarihii la bedelay oo eh, magarasa meel tiyaatrada meelihii dee dadka heesaagii wixii ay sii ballansadeen la bedelo wax walba dib loo riic- dib loo riixay ayaa ayaa keentay noloshii oo dhan baa iswada bedeshay marka iyadana tii baa saameyn ku yeelatay tii ayaa saameyn weyn ku yeelatay Eh, marka gabadhaas mete fedrikson waxa ay eh, markii saddexaad arooskoodii inuu baaqdo ayaa dhacday marka een, eh, xanuunkan un baa u keenay mise waxa weeyaan waayo kale iyaguna de xanuunkan un la xidhiidha iyagana saameyn ku leh xakiinow de iyadoo markii horeba covid 19 ay khaatiya ka joogeen oo saddex jeer uu dee bedelay eh, qorshahoodii ayaa iminkana waxaa dhacday in eh, bisha july xilligii ay balansanaayeen oo ku beegan toddobiyo tobanka eh, bisha july oo maalin sabtiya oo ay balansanaayeen in ay dee isguursadaan in hogaamiyahan eh, ra-iisul wasaarada dalkan eh, denmark ee mette fredriksen gabadha la yidhaahdo looga yeeray kulan markii ugu horreysay oo dee yurub iminka laysu furay oo ay eh, hogaamiyaasha midooda yurub ay ku shirayaan magaalada bruxelles toddobiyo labaatanka dal ee yurub ku jira ee ka ah xubnaha shirkaas dee uu uu soo dhex galay wagaag cabdixaafid intaasoo jeer hawsheedii soo kala kacday qorshayaasheedii isbedele dee dabcan noloshu keligeedun maaha een, wax ma ka tidhi oo iyadu ma ka hadashay ha way ka hadashay waxay tihi waan ka xumahay bay tihi in dee markii horena covid sagaal iyo toban uu khaatiyaan laga dhigay iminkana dee shirkan uu dhacayo marka waxay tihi odaygayga oo bay tihi samir badan muujiyey waxaan u ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh aanu isguursan doono laakiin bay tihi danta ee dalka iyo dadweynaha denmark ayaa wax walba ka horeysa dee waana xoogsadaa bay tihi waana shaqadeeda qabsadaa Hay.
marka hadda iyada iyo xaajigeeda ay sheegtay sabirka badan laba waxay rajaynayaan inay nasiib ku yeeshaan markii afraad ay si uun arooskooda u dhaco dadku waxa ay leeyihiin denmark waxa aanu raje iyagoo keliya maha cabdixakiinow maca dadkii denmark deganaayay dadweynihii baa waxay leeyihiin waxa aanu rajaynaynaa mar afraadka inay nasiib yeeshaan lamaanahaasi dee bal aynu eegno marka ma la odhan karaa wuxuu ka mid noqonayaa guurarkii ama aroosyadii ugu dibdhigiska badnaa ee inta badan la sugayay kolley taariikhda adduunka waa gelayaa marar badanna waxaa dhici doonta cabdixakiinow weliba in eh, fagaarayaasha su-aalaha laysku weydiiyo su-aal laysku weydiin doono la odhan doono ra-iisul wasaaradii arooskeedu saddexda jeer baaqday tee bay ahayd oo qofkii sheegana uu wax ku heli doono sanadkiiyo taariikhdii aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey qiyaastii dhegaystayaal waayahaasi waa mid aan yarayn isla markaana dad badan xaalkoodu uu yahay ababa u ekaaday araggeenna kala maqan muuqeenna kala dheer maankeenna wada jira isumuhashadeenna bal haddaba markana aynu wada dhegaysanay heestaasi marwo ee erayadeeda iyo weliba laxankeedaba u lahaa abwaan cabdi iidaan isla markaana uu ku luuqeynaya fanaanka xasan
araggeena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni malaadhabbay noqon ninka baalka soo baxay milagiyo dabayshuna idna meherta weeyan araggeena kala maqan muqeena kala dheeri maankeena wada jira isku muuqashadeeni damala dhabbay noqon inka faalka soo baxay milagiyo dabayshuna idma meerta weeyan intuu marin ku xidhan yahay muse ooda laga korin harunila sug caashaqahanba waygu maray intuu marin ku xidhan yahay muska ooda laga korin harunila sug caashaqaanba waygu maray marka xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaala la kala muquushe ka baqan gamcaha madhan maxryaanu kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan marka xigana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nin maala la kala muquunshe ka baqan gamcaha madhan maxryaanu kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan intuu marinku xidhan yahay muse ooda laga qorin warulila sug caashaqaanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga qorin warwila sug caashaqaanba waygu maray intuu marinku xidhan yahay muska ooda laga qorin harunila si caashaqaanboy maray
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey aadan geesaale aare oo ku magac dheer aadan gaab islamarkaana ah hala abuur musishan iyo weliba fannaan ku nool dalka holand waagaag haddaynu ruwaayaddaa ka nimaadno aadan oo aynu tusaale ahaan oo kale aynu kusii soconno un isla mawduuca ah qofku inuu wuxuu yahay ahaado amaba dee soomaalinimadiisa iyo xiisaas waxaa jirta hees kale oo muddooyinka dambe adu aad qaato adu aad heesaha dee aad ku luuqayso ka mid ah oo la yidhaha daadasho oo oo iyaduna taasun la xidhiidha qofku inuu dee asal ahaan wuxuu yahay iyo dee taariikhdiisa iyo asalkiisa heestaasi iyada haddaad nooga waranto maxay tahay waxa weeyaan horta heestan waxay ay igu dhalatay bay ahayd maalin baa nin aan meel warshada ka wada shaqaynanayoo maarataanay caddaan ayaan marmaynayoo waxaan ku lahaa war adigu markaad waddankaaga sheeganaysid ma waxaad tidhahdaa waddanka aabbahay mise waddanka hooyaday yaan ku lahaa marka marka afkaaga markaad sheegaysana ma afka hooyaday baad tidhahdaa mise afka aabbahay marka waxaan adigu ninkii waxaan ku idhi inigu aab baad sheegataan baan idhi anaguna anagu hooyaan sheeganaa ya marka adu ninkii hadalkii aan isweydaarsanayna maalintii waxba igu dhaliyey gurigaana miday waxaan furtay niya uu maarataanay calanka maarataanay calanka maarata waddanka la heeso holand baan deganahay holand calankaa oo eego waxaan arkay dhiiggaygu dhiig bay horta ku horraynayaan marka dee qofku waa wanaagsan tahay markuu istilmaamayo dee soomaali ah soomaali baan ahay markaan leeyahay waa maxay dhiiggaygu waa inaan idhaahdo wey dhiiggaygu soomaali ahaan waa dhiiggayga soo ma garanaysid marka heestaasi waxaan idhi horta bal aduu ismacnee aadanow oo waxaad adigu tahay asalkaaga sheeg marka waa dad badan waxaan sheegaya keligii ma yihiin marka qofka soomaaligii waa maxay baan idhi qofka soomaaligii aan- aan- waan wuxuu ku dhaataa dhiiggaygu waa kushitiig soomaali dhulkaygu waa afrika dheehaygu waa madow dhaftii waxaanahay islaam waa sidaa heestu waan waan garta waxay ku dhammaanaysaa waxayna ku dhammaanaysaa eh, cimilada dhulkaygu waa dharaar iyo habeen isla eg oo lagu gartaa ha markaa waqtigu isma badbedela isma badbedelaad leedahay oo marna habeenkuma bato marna maalintuma bato waa kaas haa wax haa, dha- dha- dhasa hooya ii dhistaa hoosteeda laygu dhalay yaa la yidhahdaa Oo marka marka waa abtirsiin Soomaali ah oo asalka iyo Soomaali iyo halka ku dhamaaday halka ka bilaabmo ayaad ka waramaysaa waa kaas waa sida waa sida wi haa
waan gartay waan gartay marka ereyadeeda een, adiga adiga adiga curiyey miya ahaayeen oo ereyada leh mise
haa haa ereyada anu anu anu anu ereyada markaan fanka kusoo biiray waxaa baanu haystaba qofka heesaay inuu ereyada iyo laxanka iyo miisiga iyo waxaaba inuu meesha la tago uunoo dadku caawiyaan waa waa si wanaagsan marka waa waxa weeye gebigeedaba adaa isu qaatay maca codkii maca wixii oo dhan dee waa waaba waaba anu markaan doonaya inaan hees hees sameeyo waan siracsadaaba oo waa macaatumistaan ku darsadaa waan tumaa
een, haddaynu taa intaa kaga gudubno een, eh, iyadana oo aynu soo qaadano hees waxaa jirta iyadan la yidhaahdo gemiga amaba waano dhalad baa ka adag gemiga gemiga ama waano dhalad baa ka adag haddaynu intaynaan heesta ku horrayn gemiga haddaynu sharxo gemigu muxuu yahay marka hore allah u naxariistay heestaa eryadeeda waxaa sameeyey cali mooga geedi oo ninkaasi gemmiga waan weydiiyey wanu gemiga maba garanaya ii sheego wuxuu igu yidhi gemigu waa shinnida dhuuga baalka la yidhaha dhuuga oo kale waa shinnida nuuc een, la odhan karo waa lamid oo malab samaysa sidiisa oo ka wa ka buurbuuran buu yidhi oo ka buurbuur ka waaweyn oo malab yar oo aad u kooban samaysa buu yidhi Gemi- gemigu waa kaa marka waxa wuxuuna sameeyaa malabka la yidhahda dhuunyaale dhuu- si wanaagsan malabka magaciisa waa dhunyaale buu igu yidhi marka gemiga dhunyaale iyo ha gemiga dhunyaale iyo shinnidu malabkay dhurtaa heestu waa sidaa ha marka magaca kaloo le waana dhalad baa ka adagna waa la yidhaha marka maxaa magacaa ama haysta ay dadku usoo qaataan ma ereyadeedii ka mid waxaan waxaan ruwaaddu waxay hees waxay matalaysay eh, ruwaayad bay u ahayd maarataani sidii heestii beena waa run oo kale iyay magaceega u ahayd oo maaragtay eh, waana dhalan baa ka adag waxaan matalaya anigu markaa ruwaad roorkaan ciyaaraya wuxuu ahaa wiil yar oo waalidinkaar ah ilaahay nagama dhiga yaana- yaan ahaa marka oo aabbihii hooyadii midna maqal oo xitaa aabbahay oo geeriyooday yaa laygu yiri orado maarataanay een, bal jaadkii tacsida lagu cuni lahaa soo iibiyo wal- wixii oo dhan baa la dhibo gabadhaan la sheekaysanayayoo waxaan maarataana ku doona balaa umaan ku doona gabadhii
lacagtii ba halkaasaad uga kacday dee odayadii gabadha unbaa lagu geerin war gabadhay siiya ha adigaa isku dhisay
qaybna de qaad ma ku qaaday qaybna qaybna de lacag ahaan ma ku qaaday saa baa sameeyey
bal waa si waa si wanaagsan eestaasaynu sii dayn doonaa in wada maqli doonaa
gamiga dunyaalayo shinnidu malabkay hurtaan ugoodhayaal kuma helaane dhibaatay hundu hudaan gamiga dunyaalayo shinnidu malabkay hurtaan ugoodhayaal kuma helaane dhibaatay hundu hudaan iyo waxay ku hamiyeen dhaqaalaha noloshooda gashooday gashooday hoose tabcaan iyo waxay ku hamiyeen dhaqaalaha noloshooda gashooday gashooday hoose tabcaan dharaartay go'aan iyagu inay dhaxal waharaan iftiinka ay ku dhuunyadaan dhadhabkii ugu macaan bay dhirtana u fiihliyaan
dhegaystayaal qayb kaloo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaana barnaamijkeenni intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi cawayska washington